ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed oo kaashanaya wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir ayaa magaalada muqdisho ku qabtay kulan wadatashi iyo wacyigelin ah oo looga hadlaya xanuunka gowracatada kaasi oo kiisaskiisu ay kusoo badanayaan dalka kulanka waxaa ka qayb galay dhakhaatiir xubno ka mid ah wasaaradda caafimaadka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed luul maxamuud maxamed ayaa ka warbixisay muhiimadda kulankan maanta waxaan isugu nimid shir ay soo qabanqaabeen ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ururka dhakhaatiirta caruurta wasaaradda caafimaadka iyo gobolka banaadir waaxda caafimaadka annaga oo uga hadlaynay ayaamahan ayaa waxaa magaalada kusoo kordhay cudur la dhaho gowracata ama difteriya sida afka qaad looga yaqaano cudurkaas oo keena inay qofka dhunta ayuu ku dhacaa markau ku dhaco kadibna wuxuu keenaa inay xiranto maxay ahaato neef mareenka kadibna qofka inuu neefta oo qabatowda darteed oo u dhinto waa cudur halis ah ilaa iyo hadda wuxuu soo ritay caruur badan qaar badanna way dhinteen xaafadaha oo hadda oo aadka uga jiro waxaa kamid a yaaqshiid iyo xamarweyne marka sidaa darteed waxaan kulankan u qabsanay inaan uga wada tashano sida cudurkaas loo xakameyn lahaa
qaar ka mid a dhakhaatiirta ka qayb gashay kulanka ayaa si wadajira uga warbixiyey saameynta cudurkan iyo sida looga hortago ani magayga waxaa la yidhaha brofeser cumar maxamuud abikar waxaan ahay kamid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka martini cudurkaan afartii bilo ugu dambeysay sanadkan aada u usoo batay cudurkii wuxuu aada usoo gaaray haddan xamar hadda degmooyinka xamar oo aada ugu buuxa marka hore wuxuu ka imaanayay balcad jowhar gaalkacyo raagaceelle buulo burte oo aada ugu imaanaya wadamadaas goboladaas aada ugu imaanaya dhinacaan hirshabelle oo aada ugu imaanaya hadda laakiin xamar oo aada ugu yimaada afartan bil qaasaan bishan abriil aada xamar oo ugu yimiday kaysaska ugu badnaay hadda xamar ay ka yimid waxay ahaayeen xaafadda kaaraan iyo xaafadda yakshiid iyo xaafadda xamarweyn afarta bil ugu dambeyso sanadkana kaysaska la diiwaangeliyey waa boqol iyo lix in cudurkii uu kusoo fiday xaalado cusubna ay ka soo baxayaan dadkii ku noolaa maaragtay caasimadda dalka soomaaliyeed ee muqdisho taasoo la micno ah intooda badanna lagu arkay inay yihiin dad aan horay maaragtay wax talaal aan u qaadan cudurkan wuxuu ka mid yahay cudurada looga hortago ama looga hortagi karo talaalka oo caruurta haddii laga talaalo ay boqolkiiba sagaashan iyo shan ka badan ay ka badbaadayaan halista cudurkan uu leeyahay waxaa jiro cudurdalaac cusub oo difiteria la dhaha ama gowracato gowracatada waxaa waaye cudur halisiisa ay badan tahay dhimashadiisana ay aad ay u badan tahay hooyooyinka soomaaliyed marka waxaan ku dhiirigelinaynaa inay tilmaha talaalaan maadaama xanuunkan uusan hadhowta dhimashadiisa ay badan tahay oo hay riska cunuga uu galaayo in la talaalo waxaan soo jeedinayaa oo aan caddaynayaa in magaalada muqdisho lagu arkay ama guud ahaan waddanka soomaaliya xanuunka loo yaqaano gowracatada oo aanan muddo fog wadanka soomaaliya aanan lagu arkinin hadda laakiin dib usoo dilaacay xanuunka gowracatada waa xanuun ku dhaco sida aad magacaba ka maqlaysaan neef mareenka keenana dhimasho ama dhaawac deg deg ah caruurta soomaaliya caruurta ku keeno cudurka gowracatada ayaa inta badan waxa uu ku dhacaa caruurta iyadoo kiisaskiisa oo sii kordhaya laga diiwaangeliyey qaar ka mid ah gobolada dalka